جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerar qorsheysan oo lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyn ee bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in hubka dowladda ridada masar ay siisay kooxda ridada soomaaliya uu u gacangeli doono mujaahidiinta fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka ceelwarre ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyo deegaankaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta urur gaaleedka midowda afrika iyo gaalada midowda yurub ayaa walaac ka muujiyey guulaha mujaahidiinta saaxilka iyo xasaradaha ka jira geeska afrika kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas dowladda ridada turkiga ayaa si cad u sheegtay in xabashada itoobiya ay xaq u leedahay inay hesho marinbadeed
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxyo maalin ka hor kolonyo kufaarta afrikaanta ah lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalembood bakhtiga waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacana waa shan askari oo isla kufaarta afrikaanta ah isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay afaafka hore ee degmada awdheegle waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas dhanka wilaayada hiiraanna ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen isbaarada murtadiinta ee buundaweyn ee magaalada beledweyn dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in hubka dowladda ridada ee masar ay siisay kooxda ridada soomaaliya uu u gacangeli doono mujaahidiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wasiirka arrimaha dibadda dalka itoobiya taaya ataska salaasiya ayaa sheegay in shaxnadaha hubka ah ay masar ka dejinayso magaalada muqdisho ay keenayso inay sii xumaato xaaladda mandiqada geeska afrika hubkaasina uu ku dambayn doono gacanta mujaahidiinta wakaaladda wararka ee itoobiya ayaa ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda waddankaasa in itoobiya ay walaa xoogan ka muujinayso shaxnadaha hubka ah ee ka degay muqdisho kaasu uu sheegay inuu sii burburinayo xaaladda amni xumo ee horaanba uga jirtay geeska afrika waan ka walaacsannahay inuu hubkaasi uga sii daro xaaladda amni ee soomaaliya ugu dambayntiina wuxuu ku biyashuban doonaa gacanta argagixisada soomaaliya joogto ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda dowladda saldhiibiyadda etoobiya taaya ataska salaasi hadalka ninkan ayaa ku soo aadaya xilli ay sii korartay xiisada siyaasadeed ee ka dhexalosan dowladda ridada ah ee masar iyo dowladda nasaarada xabashada etoobiya kuwaasoo muddo sannadaha ku murasan biyoxireenka weyn ee adisaaba ka dhisaysa webiga niila arrinta wabkan ay masar ku deeqday kooxda ridada gurguurtee waxaa horay walaa xoogan uga muujiyay maamulka shaadoola dirirka ah ee somalilan kaasuu ka eedeeyey kooxda ridada inaysan qaadi karin mas-uuliyadda shaxnadaha hubka ah ee laga soo dejiyey magaalada muqdisho mahadsanid marwan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka ceelwarre ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyo deegaankaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan waxaa laga qeybiyey sekada xoolaha nool fuqarada iyo masaakiinta deegaanka ceelwarre ayaa qaar ka mida la siiyey min hal neef oo geel ah halka dadka kalena la siiyey shan neef oo ari ah qaar ka mid dadkii fuqarada iyo masaakiinta ee sakada la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta gaaladana habaaray ibraahim aadan xasan waxaan joogaa degmada ceelwarre waxaa ka jira walaayada islaamka waxay bixiyeysaa irigii sagaalaadka maanta waxaa liisiyey shan neef oo iri walaayada kor allah ka dhiga gaaladana allah jibiyo cismaan ibraahim axmed ceelwarro degmada ceelwarro waxaa ka jira sakaawaadkii ala bixinayay naf geel halisi waa u baahnay waalaha mujaahidiinta ah ee maxay idinku ugu deeqeen ee neefkan geela ah maxay ugu ducaynaysaa islaamka allah kor yeela gaalada allah jebiye mujaahidiintan kor allah ka dhiga saalax cismaan ceelwarro sake in lagu bixinaya shan neef oo iri gaalada allaha jibiyo muslimiintana kor allah u qaada awra waxuudii waaye miskiinta halisiyo haya lagu qaybinay shan neef dhibaatadii liisaaban qabaaba ilaahay u gurgaada shaydaankana allah ka qabto aniga magacayga cismaan iimaan caliya layidha waaxda ceelwar xoolaha kala moqonsaduha shan iri janna allah geli qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si toos uga socota degmooyinka deegaanada walaayada hiiraan waxaana maalmihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool laga qaybiyey deegaanka show iyo degmada ceel cali ee wilaayadaas mahadsanid cazam wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintan inoo diyaariyey nuur sugow xasan iyo cabdifitaax cali shire waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ee isku magacaabay jubbaland kuwaasoo siyaabo kala duwan uga soo kala baxay degmada afmadow iyo deegaanka kulbiyow maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey labadan askari ee taa'ibiinta ah markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan ugu horeyn mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo waxyaabihii uu ku soo arkay marka afadoon xaradan waa iskudan ka tirsanay haddana waa maasha allah muslimiintan la joogaa caadi oo askari qorigiis wato qori booshkiyaa lii siiyey marka askartan ka tirsanay waxyaalaan arkay haddee ruux dembi angalanti dembi lasoo saaro ama oo shabaab aan ahayn oo la dhaha shabaabaa tahay camal lagu soo xirto dhibka somal lasoo xirana qofka haddii laga sheekay lambarihiisa la baraa waa shabaabaad la shaqeysa camal lagu soo xirana oo waxbana aan ka jirin ruuxan liiskaa loo shacab ahaya soomaali marka kadib waa la xiraa waa la xiraa marka haddii odayaashii waxay amaanaya marka in lacag lagu deysanaya diidaya marka sax waa marka saa ayadaa jirta kollow dadkaasna waxaan u rajeynaya inay taa ayada ay ka waanto waan oka meeqa camal qofka laga qaada hadii kun iyo shan boqol ama kun sidaa sida ruux kasta uu kala lacag badan camal saasaa laga qaaday magacayga waa cabdifataax cali shir dhugow waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana jooga jaabooni maantana waxaa la joogaa walaayada islaamka alxamdulilah waxaan ka raacay kulbiyow tababar waan soo qaatay mid saddex bilood ah ciidanka dee kiabona baan iska dhex joogaynin isdabla waan askari baan iska marka muddo yarna waan ka tirsanaa ugu dambeyn labadan askari ee toobadkeenayaasha uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka cadowga allah ehelkeen lasoo xiriiray qaraabadii inta joogtaan lasoo xiriiray sidaa markaan aan ku soo baxay maxaa la timid qori booshaan la timid muslimiintuna ay lacageen saaid waxaa farxad lama dhigir meel lagaa nacabbaa tagi doontaa marka hore islaa niyaday ku jirta laakiin meel laga jeceliyan u maadan oka maasha allah kaasuu dhiwan wanaagsan ballaaran iyo fideen gacan fideen marka asxaabtii aad kaga soo tagtay afmadow maxaa ugu baaqaysaa ee saf gaalada ku jirta kuwa waxaan dhihi lahaa meesheeda kasoo waanto oo kasoo taga aan dhihi lahaa kaloo hadda waxaan dhihi lahaa kuwa meesha joogo murtidiinta ah qoryiin la soo taga soo waanto ilaahay idiin soo hanuuniyo intay maada ani qorigeydaan lima horta waa lii lacagayey maasha allah taa ayadan waa ku faraxsanahay marka dadkaas waxaan baaq ugu diri lahaa inay imaadaan dhalinyarada ah meesha joogta ku lunsan ilahay idin soo hanuuniyaan dhihi lahay muslimiintana u imaada dadkeena dhinac ka raacaan dhihi lahay marka haddana waxaan joogaa walaayada islaamkaan la joogaa hambal yaan leeya waxaa liigu soo dhigay si wanaagsan baa liigu soo dhigay gacan furan oo naxariis ku jirto waa tahay marka aad baan ugu mahad celinaya walaayada islaamka si wanaagsan bay ugu soo dhaweysay waxaa noogu baaqaya inay iskaga soo caraan meesha iskaga soo baxaan gacan furan ayaa lagu soo dhaweynaya marka walaayada islaamka inay hoos imaadaan ayaa noogu baaqaya maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose waxaa soo gaarayay silsilado toobadkeenayaal ah kuwaasoo badankooda ka imaanaya saldhigga murtadiinta deegaanka buule xaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo mahadsanid bashiir urur gaaleedka midowda afrika iyo gaalada midowda yurub ayaa walaac ka muujiyey guulaha mujaahidiinta saaxilka iyo xasaradaha ka jira geeska afrika sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba waxaa shir degdeg ah xaaladaha soo kordhay ka yeeshay waxa loogu yeero qaramada midoobay midowda yurub iyo urur gaaleedka midowda afrika shirkan ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha ka taagan afrika gaar ahaan awoodaysiga jamaacaadka jihaadiga ah iyo loolanada u dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga midowda afrika sharal mishel oo ah madaxa ururka midowda yurub oo shirka khudbad ka jeediyey ayaa muujiyey sida ay reer galbeedku uga walaacsan yihiin isballaarinta mujaahidiinta alqaacida ee saaxilka afrika iyo waxa uu ugu yeeray firaaqa amniga ah ee mandiqada oo idil camimay sidoo kale saddexda urur gaaleed ee kulanka qaatay ayaa muujiyey sida ay uga niyad daxan yihiin xasradaha siyaasadeed ee ka jira geeska afrika gaar ahaan etoobiya iyo masar oo khilaafkooda ku aadan biyaha webiga niil u xubsiiban doona dagaal wakaaladeed ka dhaca soomaaliya muuse faki oo ah gudoomiyaha ururka midowda afrika ee wakhtigiisu sii idlaanayo ayaa ku dhaliilay reer galbeedka inay ka gaabiyeen taageerada maaliyadeed ee ay siiyaan ciidamada calooshadu shaqaystayaasha ah ee ka dagaalamaya waddamo ay ka mid tahay soomaaliya heshiiskii xaaraanta ahaa ee horaantii sanadkan uu maamulka ashaaladirirka somalilanna la galay abiy axmed islamarkaana qayb ka mid ah badda soomaaliya lagu siiyey etoobiya ayaa mandiqada geeska afrika ka dhiliyey xasarado siyaasadeed iyo taxaarufaad ay samaysanayaan xukuumadaha dabadhelifyada ah maraykanka iyo midowda yurub ayaa bayaano ay soo saareen dhowr jeer ku sheegay in heshiiska badda ee etoobiya ay la gashay somalilan uu sababayo in shacabka soomaaliyeed ay buuxiyaan sufufta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid abushayba kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo golaha dhaqanka wilaayada kaas oo looga arrinsanayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii loo dardargelin lahaa dacwada iyo jihaadka iyo in dadka muslimiinta looga digo makriga cadowga gabagabada kulanka oo laga soo saaray qodobo wax ku ool ah ayaa ugu horreyn waxaa kalimaad kala duwan ka jeediyey nuqabada islaamiga ah ee wilaayada shabeellada dhexe ummad inteena meesha joogtada ismaqlaysa waxaan isku boorinaynaa nin kastaba horta inuu qandiga duubka naysh isaga dhigo inuu ummadda booritaankeeda iyo khayrkeeda uu naysh isaga dhigo inuu midda kale ilaahi subxaana watacaala diinkiisii loo difaaci lahayna aan uga midownana intaasna waa isfaraynaa intaasna waa isfaraynaa waxaan isfaraynaa in beri laga noqdo gaala intaasaan isfaraynaa insha allahu tabaaraka watacaala kulanka waxaa looga arrinsaday mustaqbalkeef dhow sida ummadda muslimiinta ah oo wilaayaadka shabeellaha dhexe dacwo iyo diinka loo gaarsii lahaa jihaad fii sabiilillaahi lambarka dhambe ku taaganaaba sidaas ah in ilaahay dartii loo jihaatamo si diinta ilaahay kor u naqato kalimatul kufrina ay u naqato hoos waxyaabaha mataqaan aan ka hadlayna ayaa ugu muhiimsaneed waxyaabo badan iyo qorshe badanana laga qaatay qorshahaasoo aan rijayhayno maraan dheerayn isbeddel inuu inuu deegaanada ka yimaado insha allahu tacaala marka waan rijayaynaa mar dhab haddii ilaahay ogolaado in dadkaasuna wararkayna haddii ay gaaraan ka faa'iidaystaan iyaguna shirkan waxaan rajayaynaa insha allahu in wax ku ol uu noqdo bal xoolo laba noqdaan se rabaa inaanu wax kasii tilmaamo oo ku saabsan arrimaha gurgurta iyo lahalmaaleya xamlayooyinka uu soo qaaday haddii aad feeriso iyo intay ogaalooba ay feershaan cisan gurgurte waa nin ilaahay la atootamo koonkan ilaahay waxa uu soo dejiyey kitaabba uu soo dejiyey munasala in lagu maamulo asana waa weriilaya aniga majlisu tashriiq olala baxdo baarlamaana aan samaysana qodoba ii soo saarta waxuu marka ku kufriyey awalan ninka ilaahay la adootamo ka hor yimaada waxaa layidhi ninka alla la adootamo afka uu jebiyaaye xamladiisa gebagabadeeda waxay ku daba martay waxay maanta taagan tahay in kuwii oo isagu majlisu tashriic ka dhigtay in maanta iyaga asiba ay eedayaanba kuwii oo meesho fariisada asiga eedayaan ugu dambeyn waxaa shirka soo xiray waaliga wilaayada shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukude isagoona goobta ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay sideedaba waxaad ogtihiin maalintaan hadda soo hijroonaynay hadda inta ka dhaxle wixii aan ka dheefnay hijradaad aad ogtihiin oo iimaan adduunka wixii iimaan laga kasbadaan u khayr badan yacni ilaahay dadka hijrada soo hijrooda muxuu leeyahay yacni hijradu maxay tahay waxa waaye sida dadka loogu shubo yani haddii aad rabto inaad samayso baabuur ama markab aad samayso waxaad u baahan taha bir badan sooma yah jihaadku hadduu markab la samayhayaya biro badan u baahan yahay birahaas marka biruhu iskuma yaalaan bawtaqa meel layidhaha lagu shubaa weel weyn oo biraha lagu karsha markino oo tumaaruhu maclinta ku kariyaan markino ku dhalaaliyaan bawtaqa la yidhahda bawtaqadaasa aa la iskula shubaa markaasuu waxuu naqaa intii la rabo asaa kadib aa la kala googoosa ha la isticmaalaba in la rabo markii birtaasu balato mujaahidiinta jihaadku waa saas waxuu rabaa rag fara badan maal fara badan hal qof jihaadiisa weligiin ma dhici karta jihaadku waa camal jamaaci hal qof ama laba qof ama koox ama qabiil ama jufo dagaalami karta ma jirto wuxuu u baahan yahay dadka muslimiinta kulligooda u baahan yahay wilaayada shabeellada dhexe iyo hogaanka dhaqanka iyo dhowr jeer kulamo cayankan ah qabsaday kuwaas oo odayaashu ay ku ballan qaadeen in naf iyo maalba ay u hori doonaan garab istaagga jihaadka iyo ka hortagga cadowga saliibiga ah iyo dabadhelifyadooda murtadiinta mahadsanid cabdi qani ugu dambeyntiina dowladda ridada turkiga ayaa si cad u sheegtay in xabashida etoobiya ay xaq u leedahay inay hesho marin badeed faahfaahinta warbixintan waa kan yaasir maxamed fashilka ku yimid wejigii saddexaad ee wadahadaladii ka socday dalka turkiga ee lagu doonayay in qayb ka mid ah badda soomaaliya lagu siiyo dowladda xabashida etoobiya ayaa si weyn loo hadalhayaa markii ugu horreysay ayaa la helay qodobada xasaasiga ah ee dowladda turkiga ku doonayso in lagu dhammeeyo xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii ay abi axmed iyo muuse biixi kala saxiixdeen turkiga ayaa xasan gargurte ku cadaadinaya in uu aqbalo dhowr qodob oo badankooda maslaxo u ah dowladda xabashida etoobiya waxaana qodobadaasi ka mid ah in etoobiya ay si rasmi ah u hesho marinbadeed wasiirka arrimaha dibadda dowladda turkiga ayaana sheegay in etoobiya ay xaq u leedahay helitaanka qayb ka mid ah badda soomaaliya qodobada ay dowladda dabadhilifka ah ee turkigu ku doonaysay inay ku dhexdhexaadiso kooxda riddada iyo xukuumadda abi axmed ayaa ahaa kuwo ka shaqaynayay damaca guracan ee xabashida ku doonaysay qaadashada qayb ka mid ah badda soomaaliya falanqayaasha ayaa aaminsan in tallaabada ay qaaday dowladda turkiga aysan farxad gelin xukuumadda xasan gargurte balse aysan ku dhiiran karin in turkiga ay u sheegto diidmada arrinkaasi dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa horraantii sanadkani lagu wareejiyey badda iyo bariga soomaaliya taasi oo ay dowladda turkigu ku doonayso inay ku bobto shidaalka iyo kheyraadka dhex eegaaga soomaaliya mahadsanid yaasir warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalusna saaka waa naga intaa